iyadoo lagu guda jiro bisha maarso oo heerkeedu aadka u sarreeyo taasna ay sabab u noqotay inay dadka si aad ah u iibsadaan biyaha cabitaanka ee lagu iibiyo suuqyada magaalada jowhar caasimada hirshabeelle bulshada ku dhaqa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay si aad ah u buuxdhaafiyaan goobaha lagu iibiyo cabitaanada haddaba qaar ka mid ah ganacsatada iibisa cabitaanka shiidan ayaa radio snaag kaga warbixisay isticmaalka cabitaanadan ee bisha maarso iyo ganacsigiisa waxaan sameeyaa cabitaan cabitaanka dalka haya nuuc koleyba bilashaan maarsi iyo abriil bilka kuleel badan buu ma jiro oo la shaqaysta intaasay shaqadeena ku xigaan bilahan kuleel waa biri hore daraa normaal jabiga isku halmaayo jabiga ma waqti walba siyo isku gidiyaan xilliga kulaalka badan waa labadaa bilow hadda oo ku jirno muhiimka ah inta kaleetana baalmuutareena iska badan maba shaqaynan cabitaankaa samayn waxaan ka goobayahay niin sisin mushakal iyo hayo khudaar wixii dalka shan nuuc ah sida qajaarka mooska bambaayga cambaha waxa laysku daraayo dalka waxaan ku jirnaa bilaha bilaha ugu kuleylka badan leh bisha maarso bisha saddexaad waaye laba kun iyo labaatan iyo kooda waa xilliga ugu cabitaanka loogu qasigti badan yahay oo caadi loo qaso cabitaanka dalkaan qasnaa sida sisinta sida liinta qaraha sida qajaarka oo kale waxyaabo badan oo waddanka ka baxo saasaan aan u qasnaa isticmaalin cabitaanka sidaba cabitaanka sisinta cabitaanka dalka waxaa loo isticmaalaa si aan caadi ahayn waxaa caba naagaha uurka leh waxaa caba naagaha oo kacwaa xoogaa suusuul heestaheestimada ah dhallinyarada banooniga ciyaarto xilliga ugu kuleel haddana waxaa ugu daranba dadka xamaaliga oo dushooda ku shaqaysto xamaaliga xamaaliga xamaaliga dushiisa ku shaqaysto aa ugu daranbo waxay u cabaan si aan caadi ahayn bilaha maarso iyo abriil ayaa lagu tiriyaa bilaha ugu kulul sidaa darteed dadka ayaa si ka duwan bilaha kale u isticmaala biyaha cabitaanada ee lagu iibiyo suuqyada jowhar